بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجرني كتاب التوحيد casharkan waa casharka boqol iyo afartan iyo shan waxaana ku sharaxaynaa baabka afartan iyo lix oo sheikhu u baabeeyey baabu ixtiraamu asmaa'i illaahi wa sifaatihi wa taqyiiru lismi liajli dalika laba mas'alo ayuu shiikhu baabkan uu cinwaanka uga dhigay midda hore waxa weeye guud ahaan in la ixtiraamo asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa tan labaadna waxa weeye waa taqyiiru lismi in magaca la bedelo ee liajli dalik ay liajli ixtiraam ixtiraamka la ixtiraamaya asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa in magacii laga dareemo inuu maaragtay sifo xambaarsan yahay in markaa la bedelo oo asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa aan dadka loo bixin culammadu waxay yidhahdeen marka sheekh cuthaymiin oo kale sharaxayo asmaada allah waxay u qaybsantaa qaar mukhtasa isaga gaar u ah oo ayna marnaba bannaanayn in cid kale loo bixiyo sida allah alraxmaan waxa weeye alrab asmaadaas haddii mar waxa weeye khaaska ah oo isla markaba ay soo degdegayso allah sifaadkiisii looma bixin karo qofna amaa asmaada kale macnaha keliya waxaa loo bixin karaa qofka markii cabdi laga hormariyo cabdullaahi waa cabdiraxmaan markii saasoo kale laga hormariyo cabdi ayaa adoon looga addoonkii allah ma addoonkii alraxmaan laakiin haddaan laga hormarin alraxmaan qof looma bixin karo waxaa kaloo jira marka asmaada qaar allahna lagu magacaabo loona bixin karo dadka mathalan raxiim iyo ra-uuf iyo waa loo bixiyaa dadka laakiin waxaa ka horeysa markii allah lagu magacaabaya laftigooda al baa la gelinaya almacrif alraxiim alra-uuf saasoo kale haddii loo macrifeeyo allah keliya iskale laakiin haddaan la macrifayn oo asha la raacin waa loo bixin karaa qofka ra-uuf ha ama raxiim oo aan waxba alla socon asmaada marka saasay ay noqonayaan sifaadkana wixii sifa ah oo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay iyadana waa saasoo kale sifaadka allah gaarka u yahay keligiisa iskale loo bixin mayo cid kale amaa sifooyin allah uu ku sifaysan yahay oo dadkana waxa weeye sida raxiim oo kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana bilmuminiina raxiima inahu bihim ra-uufu raxiim marka taasoo kale raxiim iyo inuu yahay maaragtay deeqsi jawaad iyo qofka kariim iyo sifaad noocaasa wax dhibaataa ma leh laakiin guud ahaan asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa waa in la ixtiraamaa oo laga ilaaliyaa wixii naqsi u soo jiidaya khaas ahaanna kuwa gaarka ah sida alqaduus iyo assalaam iyo maaratay kuwaasoo kale gaar ilaahay baa ule iyo alraxmaan iyo waa addoon in laga hormariyo wa haddaba bal xadiidka aynu aragna marka uu u keenay taqyiiru lismi isimkii in la bedelo ha waa jiraan magacyo badan oo saxaabadii lagu magacaabay oo nebigu uuna bedelin hadda alxakam maaragtay alxakam iyo xakiim iyo alxakam iyo saxaabo badan ayaan magacyadoodii la bedelin wuxuu yidhi marka sheekh cuthaymiin raximahullah magaca marka la daayay iyo marka la bedelayo waxay ku kala duwan yihiin marna waa magac mujarad oo ismiya marna waa magac sifo ahaan qofka loogu bixiyey sifada marka waa la bedelayaa laakiin magaca mujaradka ah saxaabo badan ayaan magacyadoodii la bedelin xadiidka aynu aragna marka uu shiikhuu keenay waxa uu yidhi can abi shurayx ayaa waxa uu yidhi can abi shurayx radia allaahu canhu ayaa yukanaa waxaa lagu magacaabi jiray abalxakam abalxakam baa lagu magacaabi jiray faqaala nabiyu sala allahu alay slam nabigaa waxa uu ku yidhi markuu maqlay weliba riwaayadda abu daawuud baa sii caddaynaysa wafdi buu la socday nebiga u yimaadeen markaasu wuxuu maqlay nebigu iyagoo ku magacaabaya odhanaya yaa abalxakam markaasuu nebigu waxa uu yidhi ina allaha huwa alxakam wa ilayhi alxukmu ilaahay baa xakam ah wa ilayhi alxukmu xukumka oo dhanna xaggiisa ayuu ahaadaa ay macnaha xukum oo dhan ilaahay xaggii buu ka yimid ilaahay xaggii buuna u noqonayaa marka qof bilow aadmiya macnaha waa inkaar macnaha qof makhluuqa in loo bixiyo abalxakam lama ogola oo waayo waxaa laga dhadhansanayaa halkaa isimkii allah oo min khasaaisii ka mid ahaa in qofka aabba looga dhigo lama ogola faqaala markaasu waxa uu yidhi abu shurayx baa waxa uu yidhi qultu waxaan ku yidhi faqultu waxaan ku yidhi ina qowmii ida ikhtalafuu fii shayin sababtii buu sheegay loogu bixiyey oo loogu magacaabay magaca isimka kunyadan markaasuu waxa uu yidhi ina qowmii ida ikhtalafuu fii shayin atownii waxa weeye qoomkayga haddii ay qabla alislaam jaahiligii hadday iskhilaafaan oo wax isku khilaafaan way ii imaan jireen fa axkumu baynahum waan kala xukumi jiray cadaalad baan ku kala xukumi jiray markaasay ku raalli noqon jireen fa radiya kila alfariiqayni ama fa yardaa waxaa weeye kilal fariiqayni labadii qolo ishaysayba raalli bay ku noqon jireen markaasay u bixiyeen abalxakam macnaha cadaaladiisa iyo wanaagiisa ayay sidaa ugu magacaabeen abalxakam fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaa maa axsana haada maxaa ka wanaag badan taa tubta qaar waxay odhanayaan wamaa axsana haada min haada macnaha maxaa ka wanaag badan wanaag baad samaysay weeye oo dadkii baad cadaalad ku kala xukumtay wax wanaagsan baa lagugu magacaabay oo dadkii wanaag baad ku kala xukumtay ha markaasuu nebigu markaa doonay inuu ka bedela kunyadan markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi famaa laka min alwalad min walad maxaad leedaho caruura macnaha caruur ma leeda alwalad marka la yidhaahdo wiil iyo gabarba way ku dhacdaa awlaad waa ilmahoo dhan ha marka maxaad leedahay oo caruur ah qaala waxau yidhi qultu waxaan ku idhi lii shurayxun lii shurayxun wa muslimun wa cabdullaahi saddex buu sheegay shurayx iyo muslim iyo cabdullah faqaala nebigu waxa uu yidhi markaa faman akbaruhum kee ugu weyn saddexdaanaad sheegtay keebaa ugu weyn qultu waxaan ku idhi buu yidhi shurayx ninkaas shurayx la yidhaahdaa ugu weyn fa qaala markaasuu nebigu waxa uu ku yidhi fa anta abuu shurayx maanta laga bilaabo abalxakam waa lagaa beddelay waxaad tahay abuu shurayx xadiidka waxa uu sheekhu ima- ee, ee, waxaa wariyey imaam abu daawuud wakayruhu waana xadiis saxiixa sunan abi daawuud buu ku warinayaa ee, fi ladab sidoo kale nasaa-i baa warinaya bukhaari baa ku warinaya isaguna fi ee, kitaabkiisa la yihahda aladab almufrad sheikha albanina waa saxiixinaya sunan abi daawuud iyo ku saxiixinayaa waa xadiis saxiixa haddaba marka xadiidkan uu shiikhu xadiidkaasuu keenay oo baabka u keenay aynu marka wax yar sharaxno awalan saxaabigan laga wariyay xadiidka oo yiri can abi shurayx waa saxaabi waa raggii islaamay fatxu makka ay idhaahdeen culummadu sida khulaasatu tahdiibka ku qoran Eh, khuwaylid ibnu camar ayaa la yidhaahdaa baa la yidhi alkhuzaaci fatxi maka ayuu islaamay wafdi nebiga u yimid buu ku jiray Eh, kabacdina axaadiidna waa leeyahay oo ilaa labaataneeya axaadiid buu wariyaa baa la yidhi oo bukhaarina qaar wariyeen muslim qaar wariyeen kabacdina madiinuu ku dhintay oo waxa weye madiinuu ku dhintay ayay yidhaahdeen culummadu saxaabigan marka nebiga markuu u yimid kunyadaana kunyo u ahayd oo lagu magacaabi jiray oo ay odhan jireen abulxakam haddaba nebigu waa ka bedelay waayo alxakam wuxuu yidhi ina allah huwa alxakam marka marka ugu horeysa kunyada soomaalidu ma taqaano oo uma badna kunyadu waa inuu qofku alxamdu lilah qofku inuu ilmihiisa ilmo ka mid ah uu la baxo abu fulaan ama hooyadu ay la baxdo uma fulaan ama uma fulaana in lala baxo aabbihii hebel ama aabbihii hebla weeye carabtaa isticmaasha Eh, laakiin soomaalida kuma badna soomaalida naynaastaa ku badan kunyadaa ku yarta ninkan markaa magacan sababaa keentay sulxigii iyo wanaaggii uu samaynayey oo dadka uu dhexdhexaadinayey oo ay ku raali noqonayeen ayaa wanaaggiisii markay arkeen cadaaladiisa iyo nusxigiisa iyo wanaagga uu ka shaqaynayo qoomka dhexdiisa ayay markaa magaca wanaagsan ayay kunyo uga dhigeen abalxakam macnaha xukum wanaagsan bay kala kulmeen oo cadaalada marka xaakim ma ahayn ninkaani oo qaadi ma ahayne sulxi bay ugu imaan jireen waxyaalaha sulxigana xukumka waa ka duwan yahay sulxigu waa heshiisiinta labada qof oo wax ku isku haysta la heshiisiinayo oo wanaag la dhex dhigayo ma aha xukum iyo qaadi ma ah shuruud buuna leeyahay waa inay sulxiga labada qoloba ku raali noqdaan waana inuunan shareecada islaamka khilaafin hadduu shareecada islaamka khilaafo sida odayaal badan ay sameeyaan markay qabaa'ilka heshiisiinayaan inay maaragtay magtii dadkii la dilay iyo ay duudsiiyaan oo waxba ka soo qaadi mayna dhahaan iyo waxyaalaha shareecada khilaafaa ma aha sulxi sulxigu waa inuunan shareecada khilaafin xukumkana ilaahay baa iska leh Xukum- eh, sulxiga dadku waa samayn karaan laakiin labadaa shardi baa ugu waaweyn shuruudiisa ama alxukumka xukumka ilaahay baa iska leh labuuna noqdaa xukumku xukmu lkowniy iyo xukmu sharciy xukumka kowniga ah oo ilaahay koomkan uu qadaray oo wax walba xukumay cid khilaafi ka dhama leh ama xukumka sharciga ah oo axkaamta sharciga ah kitaabka iyo sunnaha haddii dadku labay u qaybsameen waa mu'min aaminsan oo raacay iyo mid ku gaaloobay iyo mid waxa weeye faasiqaba oo khilaafay marka taana waa sidaa N- macal shaahidkeennu innaga waxa weeye markaa nebigu waa inkiray ina allaha huwa alxakam buu yidhi wailayhi alxukm ka joog buu yidhi aayado badan baana ishaaraya وإذا اختلفتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله wax kasta oo la isku khilaafo allah subxaana wa tacaala iska leh in alxukm ila lilah marka xukumka ilaahay wuxuu xukumay baa lagu soconaya innagana waxaa layna amray haddaynu iskhilaafno kitaabka iyo sunnaha inaan iskula noqonno ee wax iska jidaysan mayno kunyadii marka nebigu waa bedelay ninkaanna wuxuu sheegay sababtii iyo xikmaddii loogu bixiyey ayuu sheegay kabacdi marka nebigu maa axsana haada buu yidhi maxaa ka wanaag badan saas macnaa wanaaggaa aa samaysay waa wanaag ha markaasuu nebigu kunyadii ka bedelay maxaad leedaho caruura markaasuu yidhi saddexdaa wiil buu sheegay kee ugu weyn buu yidhi nabiga calayh salaatu salaam marka ninkaan gabdha ma sheegin marka waxaa dhici karta inuusan gabdha lahayn waxaana dhici karta inay maaragtay uu wiilasha un sheegay ha labada waa dhici karta kii ugu weynaa oo shurayx ahaa ayuu nebigu kunyadii uga dhigay halkaana culamadu waxay ka soo qaateen sida shiikhuba ishaari doono ilmaha ugu weyn caruurta oo ilaahay kugu irsaaqay oo ilmaha ugu horeeya in kunyada laga dhigto ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdee ilmaha ugu horeeya in kunyada laga dhigtaa wanaagsan waayo haddii isaga inta laga boodo mid ka yar laga dhigto ilmihii weynaa waxbaa geli kara oo wuxuu is odhan karaa waalidku kaasay kaa jeclaadeen adiga laguma jeclayn marka cuqdadaa intay imaan lahayd ilmaha yar waa la qancin karaa waxaa la odhan karaa dee qofkaanaa kaa soo horreeyey ha oo wuu ku qanci karaa laakiin kan weyn haddii laga boodo dhibteeday leedahay taas ayuu marka nebigu ugu bedelay sidaas daraaddeed baa ninkaa waxaa la odhan jiray markaa oo kunyo ahayd abu shurayx xadiidkuna xadiidkaas saxiixa qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala fiihi masaa'il aluulaa saddex masale keliyuu ka soo saaray aluulaa ixtiraamu asmaa ilahi wa sifaati asmaada ilahi iyo sifaatkiisa in la ixtiraamo oo la ilaaliyo waayo nebigu ixtiraaman ayuu u bedelay ha walow lam yaqsid unan hadduuna xataa u qasdiyin hadda ninkaani isagu uma qasdiyin inuu xakam yahay oo isimkii ilaahay uu isagu qaadanayo ee wanaaggiisii unbay ugu bixiyeen ha marka qofkii wanaagga saa loogu bixiyo wax dhibaataa male laakiin waa waa bedelay nabiga calayhi salaatu wasalaam athaaniya taqyiiru lismi liajli dalik isimka waa la bedeli karaa hadduu qofku isimkiis magiciisu uu wax xambaarsan yahay aan ku habboonayn waa la bedelaa sida kunyadaba loo bedelayo nebiguna waa bedelay bacda saxaaba waa ka bedelay oo ninkii xasan iyo markii la odhan jiray waa ka bedelay marka waa la bedelaa xarbi iyo xasan iyo magacyadaasoo kale waa la bedelaa magaca hadduu dhibaato xambaarsan yahay isimku wuxuu leeyahay bay yihahdeen culummadu ta'hiir hadhow ilmaha magacu ta'hiir buu ku yeeshaa bay yidhaahdeen marka waa la bedelaa wax dhibaato a maleh umana baahnaa in dadka sida calamada qaar aaminsan yihin magaci haddii la bedelo walqal ha la sameeyo taa sax maaha shaqa iskuma le magaca iyo walqashu ilmuhu markuu dhasho unbaa walqasha laga qalaa shukran lilaah marka taasi wax shaqaa kuma leh magaca waa la bedeli karaa haddii uu magicii ama sifa xun xambaarsan yahay ama aan habboonayn saasna waa la bedelaa wax dhibaato ay leedahayna ma leh laakiin waa magac wanaagsan in lagu bedelo athaalith waxa uu yidhi midda saddexaad ikhtiyaaru lkunya macnaha ikhtiyaaru in laga doorto abnaada macnaha caruurta waxa weeye akbaru labnaa ilmaha kan ugu weyn in kunyada loo doorto ha macnaha qofku inuu ilmihiisa kan ugu weyn uu kunyada ka dhigto ayaa wanaagsan waajib maaha sideedaba kunyadu wax waajiba maaha ee waa wax iska wanaagsan oo qofka maaragta iskala baxo marka laakiin waxaa wanaagsan oo sidaanoo kale ilmaha ugu weyn in laga dhigo ayaa wanaagsan laakiin maaha in laleeyahay ilaa ilaa waa waajib oo innagaba soomaalida wax kunya la baxaa waa iska yaryihiin marka calaa kulli xaal baabkan waa gaaban yahay masaladaa keliya ayuu shiikhu u keenay in asmaada ilaahay la ixtiraamo oo waxa weeye sifaadkiisuna waa la mid oo aan lagu xadgudbin oo la dhowro ayaa laga qaadanayaa baabka waxaa kaloo sheekh cuthaymiin ku daraa oo fawaa'idda xadiidka laga qaadanaya ka mid ah qofkaa haddii daaciga ah ama waa cid ka aho dadka wanaagga u sheegaya haddii dadka uu wax ka nahyiyo waxaas uu ka nahiyey waxa ka soo horjeeda oo mubaax ah oo wanaagsan inuu tuso hadda nebigu ninkan kunyadiina waa ka bedelay kunya wanaagsanna waa u bixiyey marka albaabka haddaa ka xirti dadka khaladka ah waa inaad u furtaa albaabka wanaagga ah oo tiraahdaa saasaa wanaagsana yeela iyo ka badanba waa laga qaataa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin